waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan waa salaamayaa dhegeystayaasha sharafta leh tan kale waxay ila taha maanta dalkaynu wuxuu marayaa xaalan aada iyo aad muxuu ahaa wuxuu u marayaa marka la fiirsho waxyaabihii la sugaya xaalan aada u dhidata dhidashadaas waxaa ugu weyn oo ugu daran muxuu ahaa amniga oo aad oo faraha ka baxay gaar ahaan gobolada koofureed ee soomaaliya oo aada iyo aad amnigu isu liito gaar ahaan magaalada muqdisho iyo shabeellada hoose iyo gedo iyo bay waxaa kala la socotaan haddana muxuu ahaa jubooyinka in weli iyaguna ay xaaladda amnigu aada aada u dhidato maalin kasta ayay soo weerarayaan gabardaro kasta ha haysato iyo ciidamada ajnabiga hoo joogo inay shacda aysan ku filnayn ma aha laakiin mar haddii niyad jab iyo moraal jab ku jiro ciidanka waxa waaye dhibaato weyn ayaa halkan ku taagan oo xagga siyaasadda ah waxaa kaleetooda aada iyo aada u liita xagga midnimada ummadda ayaa isagana muxuu ahaa ayaa xaaladiisu ma fiicna maxaa yeelay waxaa la sameeyey maamul goboleedyo maamul goboleedyadu marka ma dhaafsiisna meelaha caasimadaha ay joogaan ma dhaafsiisna meelo kale ma gaarsiisna weli muxuu ahaa maamul goboleedyadaas iyo muxuu ahaa iyo dowladda dhexe wada shaqayntooda waa lidataa waxaa kaleetoodo meesha soo baxay labada kun iyo lix iyo tobankii ballankii lagu ballamo doorasho dadweyneha in la qabto waa lagu fashilmay waxaa kaloo lagu fashilmay mataqaanaa in la keeno heshiis lagu yahay qaabkii isbedelka loo samey lahaa labada kun lix iyo tobanka waxaad moodaa in taladii ay faraha saaska hadda uga baxa midnimadiiba halis ku jirta waxaa halis ku jira amniga dalka waxaa ku jira mataqaanaa dhaqaalihii dalka ayaa hoos u dhacay oo aada iyo aada u liita abaaro ayaa meelo badan ka jira dalka gudihiisa horta intaas waxaa waaye dhibaatooyinka jira waaye saas haddii aan u sheego taas marka micneheedu maaha dalkayna inuu baaba yahay oo rajo la-aan yahay laakiin waxaa waa xaalad hata abuurantay oo la malaynayo xaaladan xaalad ka fiican dadku inuu u gudbaan waktiyada waktiya ka xun waa lasoo maray xaqiiqatan xuna dib marka la sheego laakiin hadda waxaa la malaynayey labada kun iyo labaiy tobanka lagasoo bilaabo markii dowladnimada soomaalida la ictiraafsanya ay timiday waxaa la malaynaya in xaaladan laga gudbi doono xaalad ku fiican loo gudbi doono xaaladaas ayaa lagu jiraa ilahi subxaana watacala waxaan ka rajeynaa ilahi subxaana watacala wax lagu wax muxuu ahaa intaan ku fiican soomaalida ilaahayna u gudsiiyo siiyo maal waa gartay profesor marka haddii aan kala saarno dhinaca ammaanka waxaad sheegtay in loo nisbeyn karo niyad jabi xagga ciidamada haysata maxaa keenaybay kula taha niyad jabka iyo in ciidamadu isdifaaci waayaan iyo weeraradan soo badanaya al-shabaab oo hadda la arko arrimahaas waxaa keenay dhammaan waxaa keenay dowlad xumadaa keentay masuq maasuqaa keenay kalsoonida madaxda lagu qabo oo aada iyo aada u xumaata ayaa keentay dhismihii hay-adihii amniga oo mataqaanaa juhdigii la rabay iyo xoolihii la rabay iyo dhiirigelintii la raba lasii waaya ayaa keentay waxaa keentay ciidamada soomaalida oo mataqaanaa ka liita ciidamada ajnabiga ahee la jooga hub ahaan iyo mushaar ahaan iyo shaqo ahaan iyo tababar ahaan ayaa keentay waxaa keenta mataqaanaa arrimahaasoo dhan kulligood marka la isku daro waxay keeneen mataqaanaa in amniga in uu faraha faraha ka baxo mar haddii ciidan waxaa lagu yaqaanaa waxuu dagaal galaa marka moraalkiisu sarreeyo marka mushaar la siiyo marka dushibirigiisu fiican yahay marka tababarkiisu fiican yahay marka muxuu ahaa siyaasa ahaan muxuu ahaa wadajirka ummaddu ay fiicantao shacbigiisu ay taageerayaan ay gacan siinayaan marka dowladdu ay usoo joogto afar labaatanka saac ay ag fadhido ciidanka ay gacan siinayso sidaas ayaa mataqaanaa ayaa ciidamadu ay muxuu aha ku dagaal tagaan muxuu ahaa dagaal marka la gelaayo dalku marka oo dagaal ku jiro waxaa rabaa dadka dhan dagaalka inay ku jiraan oo aan loo kala harin dagaalkala rabaa oo ganacsato dagaalka darab ka yihiin oo shacbigu uu dagaalka darab ka yahay oo ciidamadu ay dareemaan dhammaan muxuu ahaa qof kastaba tabartiisa intay la ag tahaba dagaalka inay darab ka yihiin laakiin waxaad moodaa soomaaliya waxay ku jirtaa dagaal dagaal waxay kula jirtaa shabaab dagaalkaasna waxaa ku jira keliya ciidanka dagaalamaya iyo amisom baa ku jira dadweynaha soomaaliya dagaal kulama jiro ciid dowladduna dagaalka kulama jirto saasna dagaal loogama adkaado moraaldabka taas ayaa keentay qaabaan qaabkii dagaalka loogeli jira ahna dagaalka loogu jiraa haddii qaabkaas la bedeli waayana dagaal aan ku adkaa karna ma jirto dagaalku wuxuu leeyahay shuruud in lagu adkaado waa ina shuruud lala yimaadaa shuruudi lagu adkaanayo ciidamada ku adkaanayo marka lama dhamaystiro waa gartay dowladda iyo madaxda ciidamada ammaanka madaxda oo iyo wasiirada markii su-aalaha noocaas kale la weydiiyo dabcan waxay leeyihiin arrinta mushaarka oo kale beesha caalamku lacag nagu filan nama siisa waxunbay ballan qaadaan lacaguma soo gasho dhinaca kale waxay leeyihiin nimankan argagixisada adduunka oo dhan bay dhibaato ku hayaan soomaaliya keliya kuma sugna wadamo waaweyn oo dimuquraadiyada maalba weeraro ka fuliyaan waxay tusaale usoo qaataan weerarkii baariis oo kale marka arrimahaas miyaysan ahayn loogu garaabi karin marmarsimo beena waaye arrintaas marmarsimo beena waaye annaga xaaladaynu way ka bedelan tahay baris baris waxaa waaye waa dal amnigiisu sugan yahay oo oo hal mar wax ka dhaceen caalamka sidaasoo kale ka dhacaan dal amnigiisa sugan yahay oo hal mar wax ka dhacaan oo halkaas mar marka dhibaatada ka timiday inta qayldhaan la sameeyo amniga dhibka kasoo gaaro la xaliyo waa laakiin annaga waa joogto qaraxyada maalin kastaa la sameeyaa meel kasta ayaan amni ahayn hay-adee amniga nooma dhisna marka marmarsimada madaxda soomaaliyeed ay ku marmarsimoonayan waxyaabahaas waa marsimo abeen ah waaye saddex sano iyo bar ayaa kasoo wareegtay labada kun iyo labaiy tobankii markii hadda si fiican loo fiirsho marka yaa loo yaa loo fasirayaa in bila soomaaliya oo ah meeshii muxuu ahaay aqalkii looga talinaya dalka soomaaliyeed oo sharaftii iyo gobonimada soomaaliyeed aasaaska u ahayd in weli ay ilaaliyaan ciidamo ajnabi ah oo la keeni waayo ciidan soomaaliyeed ee la wareega amniga caasimadda oo la keeni waayo ciidan soomaaliyeed ee la wareega amniga bila soomaaliya oo madaxdayna ilaa hadda ciidamada amni soomaalia ilaaliyaan intaasma waxaa la dhihi karaa waxaana haysataa lacag la-aan ma aha muxuu ahaa waa garaad xumo waa rabitaan la-aan dadka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay xoolahooda ku bixiyaan cashuurta ay bixiyaan wax kasta ay bixiyaan si ciidan soomaaliyeed ee dalkooda difaaca sharaftooda ilaaliya amnigooda soo ilaaliya laakiin mar haddii shilin kastaoo dalka soo gala masuq maasuq iyo xumaan lagu bixinaayo safaro lagu bixihaayo muxuu ahaa lagu bixihaayo muxuu ahaa aan caalamkan lacag kasugayna laleeyahay dadka soomaaliyeed maanta waktiga ugu lacagta badan yihiin waaye waktiga ugu aqoonta badan yihiin waaye waktiga ugu dowlad jecel yihiin waaye dalka soomaaliya maanta waxaa haysta hogaan xumaa haysata hogaankii baa maran habaabiyey dariiq khaldan baa lagu socdaa markaa dariiq khaldan ku socoto oo dariiq dowlaba aadan ku soconina sida waxaad lama taha ruuxaan qiblada u jeesanayn salaadiisa ilaahay ma aqbalaayo qiblada in loo jeesto waxay ka bilaabataa salaada qiblada qiblada in loo jeesta ka bilaabataa hadda dariiqaan ku soconaahu dariiqii dowladnimada ma ahe waa dariiqaan dariiq dowla ma ahayn waa gartay dhinaca siyaasadda waxaad moodaa hadda maamul goboleedyada intooda badan iyo dowladda federaalku inay isku afgaratay in doorashada soo socota sanadkan lagu qabto four point five marka laga reebo puntland oo diidan sidee u aragtaa adigu muranka arrintaas iyo hadda go-aankan u dambeeyo inta badan la isku afgartay khilaafka waxa waaye waxna waa afka waxa laga sheegayo waxna waa khilaafka runtiisa afka waxaa laga sheegayaa puntland waxay leedahay four point five ma rabno kuwo kalena waxay leeyihiin four point five aan rabnaa laakiin xaqiiqada runta khilaafku kaas ma aha khilaafku waxaa waaye system kastee la qaato ama four point five ha lagu heshiiyo horaa loo soo sameeyey four point five four point five waxaa laga soo bilaabay labada kunaa laga soo bilaabay ilaa haddeer ayay socotaa ilaa haddeer four point five kaas dowlad waa lagu keeni waayo dowladdan kuu sheegaayo oo villa soomaaliya aan xukumin ayaa ilaa hadda shan iyo toban sano kabacdi marka four point five la qaato waa la keeni waayo dowlad waxaa marka dadku ay kasoo horjeedaan soomaaliyeed meel kasta ay joogaan nidaam dowladeed aan dadka dowlad ka dhigayn marka haddii xataa deegaan la qaato sida puntland rabto iyo haddii four point five la qaataba waxaaba waa xunitaan waaye wax la dad la ruux lasoo xulaayo oo kaaba qabiil soo xulaayo waaye marka lasoo xula tagana laaluus lagu lagu kala qaadanayo haddii laaluus la kala qaatana isaguna marka uu yimaado muxuu ahaa uu xildhibaan soo noqoyo laaluus uu meel u fadhiya in la siiyo madaxa laaluus bixinaysana waa joogtaa sidaasaa dowladnimada ku hadlawada marka waxaa waaye waxa la diidan yaha waxaa waaye war nidaamka noocaas ahay oo laaluuska iyo xunitaanka ku dhisan oo qaabka noocaan oo dowlad kama imaanaysa e dowladdan maanta joogtaa oo waxaa laga raba doorasho dadweyne inay samayso doorasho dadweyne waa samey weyse ee ayaku dowlad ma keeni karaan waa aan systemka system dowlad ka imaanaysa ma ahe ayaan lagu khaldamin oo soomaaliya systemka dowladu ka imaanaysaa oo aan ka shaqayno wakti kasta nagu qaadateen haddii xataa ay keenayso baarlamaanka inuu isku sii joogo waxaa la rabaa in dariiq dowla ku tagaayaa waa inaan saadnaa dariiqaas na hadda kuma soconno marka sidaas darteed in lagu celcelisaa forbandifaasan ku celcelihaynaa xuritaanan ku celcelihaynaa laaluushaan ku celcelihaynaa madax laaluush bixisaan imaanaysa madax laaluush qaadataan dana imaanaysa sidaas dowlad laguma keeni kara waa in jidkan la bedelaa waaye waxa muxuu ahaa la isku haysto oo dad badan oo waxtarad oo soomaaliya ay rumaysan yihiin waxaana la leeyahay madaxda maanta joogtaa iyo qaabka maanta loo dhaqmaaya dawla maba ka imaanaysa waa cayaar iyo dheeldheel iyo maaweelo shacbiga lagu maaweylinaayo fordwanfad iyo deegaan deegaan lagu maaweylinahaya arrinta waxaa la rabaa jidkii loo qaadi lahaa shacbiga soomaaliyeed inay codkooda dhiibtaan oo doorasho aadaan oo ruuxa ay rabaan ay doortaan markaas ayaa waxaa yaraanaya laaluushkasitaanka iyo kuwa laaluushka qaadanaya iyo kuwa laaluushka siinaya waxay yaraanaysaa maalintay xisbiya samaysmaan dadka soomaaliya doorasho dadweyne ay aadaan arrintaasna waa laga soo horjeedaa madaxda maanta joogtaa ma rabaan qaanuunka xisbiyada ma aysan samaynin dadka soomaaliyeed inay xisbiya noqdaan waa loo diidan yahay waxaa la rabaa in qabiil lagu haayo forbondfaaf in lagu haayo waa la rabaa arrintaas waa arrinta marka laysku haayo oo laysku khalaafsan yahay waa gartay marka nidaamyadaas hadda aad soo sheegtay oo aad dhaliishay dabcan nidaamka xisbiyada lama samayn idinku haddaad tihiin madasha wadatashiga maxaad soo jeedin lahaydeen idinkoo ogin hadda muddo toban bilood ka yar ay ka hartay xilligii doorashada maxaa nidaam ah oo aad soo bandhigteen oo la qaadan karaa innaka waxaa waaye waxaan sanad ka hor sanad ka hor taqriiban ayaa waxaan soo hor saan soo bandhignay dadka soomaaliya doorasho inay ka dhici karto ayaa soo bandhignay doorashadaasna waxaa waaye waa hubnay in la samayn karo maxaa yeele dad khubaro ah oo caalamka dhan doorasho kasoo riday iyo ayaan wadatashi la yeelanay waa soo bandhignay madaxda waa u sheegnay laakiin madaxdu doorasho ma rabin ko tan kaleeteed waxaa waaye innaka waxaan qabnaa horta marka ugu horeysa madaxda maanta joogta ee soomaali gaadsiisay amni xumadan musuq maasuqan kala qaybsanaantan doorasho inaan la samayn karin in la iskhilaafsan yahay dadka soomaaliyeed madaxuma noqon karaane annaga waxaan soo jeedina inay iscasilaan oo ay shaqada ka tagaan ayaan soo jeedina hadday iscasilaan diidaan sida haddabaa ka muuqata ma raba inay iscasilaan ama ka tagaan sharafba taas taas sharafay ay muujinaysaa ma raba inay ka tagaan soomaaliya waxay ku jiraysaa jahawareerkan khilaafaadkeeda waa sii soconayaa umana aragno in hadda xal degdeg ah ay keeni karaan madaxda maanta joogta innaka waxaan qabnaa oo aan soo jeedinay madaxdaanu ma ma maamuli karto doorasho dadweyne mana rabaan madaxdaanu dadka soomaaliya ma heshiisii karaan madaxdaadana amni ma soo celi karaan madaxdaanu dan kaley leeyihiin danta dali dowladaha soomaliya kama shaqeeyaan sidaas darteed soomaali ha tashataan soo jeedinay shir dadweyne hala qabto dadka soomaaliyeed waxgaraskus ha isku yimaado xaalad adag baan ku jirnaayo aan bashadno ayaa waxaan soo jeedinaa sanad ka hor marka laakiin dhegana dhegaysanaya ma jirto niman ayaguna dhagaha miibaayo oo lagu magacaabo international community beesha caalamkaa soomaalidu tirada beesha caalamkana wax ka jira lama arko waxay yihiin lama arko maxaa la niman safiiro ahoo nairobi iska jooga oo lacag badan iska qaata oo maalinba dayaarad meel u qaata dadka soomaaliya inay ka sugaan dowladnimada ma aha nimankaas soomaaliya ma xukumaan soomaaliya inay tafirkaa la rabaa nimankaas iyo nimanka madaxda maanta meesha soomaaliya ka ah ayaa heshiis waxay ugu yihiin soomaaliya in la jahawareeriyo shan iyo labaatan sano ayaa soomaaliya dowlad la-aan lagu haayay shan iyo toban sanaa dowlad la-aan lagu haayay carse lagasoo bilaabo markii dowladda soomaaliya timiday jidkan iyo fikir jidkan waa in la bedelaa fikirkan waa in la bedelaa qaab cusubna waa in loo dhaqmaa soomaaliya waa inay tashataa meeshaan dowlad ugama soo kocorto qaabka hadda loo wado waa gartay ugu dambeystii shirkii dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada istanbul ee dalka turkiga wixii ka soo baxay iyo arrimihii looga hadlay maxaa kaaga baxay
wax ka soo baxa lama arko waxaa kasoo baxa joogjog meeshada joog dorindoori weliga shimbirayo heesa wax kasoo baxa lama arko wax kasoo baxaayana ma jiraan maxaa yeele soomaaliya ma dowladnimadeeda aydaa laga rabaa inay ka tashato ee dowlado ajnabi ah iyo mutaqaana caasimada caalamka go-aana kasoo baxa soomaaliya dowlad kama dhigaayaan haddii dowlad ka dhigaayaan waxay dowlad ka dhigi lahaa shan iyo labaatanka sana lasoo dhaafay oo shirarka lagu qabanayo adisababa iyo nairobi iyo jabuuti iyo qaahire iyo meelo badan inta loogu yeero dhahaya kaalehesiya dowlaa idin samaynaynaa ayaa dowla noqon laheyd waxaas marka waxyaabaha firarkaa fikirka noocaas waa in dadka soomaaliya meel iskaaga tuuraan waxaas dowla kama soo baxaan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbcom dbcu xariijin soomaali